waxaan marka hore salaamayaa madasha dhegeysti oo had iyo jeer aad kala xidhiidhaan wararka cusub iyo weliba waxyaalaha aad had iyo jeer u baahan tihiin waanaa yaasiin ducaale caawa halkan waxaynu ku waraysanaynaa cabdicasiis ibraahim oo ku magac dheer xildhibaan had iyo jeerna u ololeeya midnimada soomaaliya marka hore waxaan ku soo dhoweynayaa madasha digisi cabdicasiis cali ibraahim kusoo dhawow madasha digisi cabdicasiis
bismillahi raxmaani raxiim waxaan jecelahay guud ahaan qeybaha bulshada soomaaliyeed ee caawa suurtagal ay u tahay bal inay dhegeystaan dooda halkan ka bixi doonta waxaan jecelahay inaan marka hore u mahad celiyo saaxiibkay walaalkay mataqaanaa asadana oo ayan la-aantii suurtagal noqoteen caawa suurto geliyeyna inaan shacbiga soomaaliyeed codkayga gaarsiiyo iyo wariyaha ama barnaamij soo saaraha barnaamijkan sigesti waxaan idin rajaynayaa kulligiin ama aan jecelahay inaan idin soo gulbiyo salaan gobeed dhalaan diiran ka gadaal de waxay la tahay inaan codka idinka idinku soo wareejiyo markaa halka ay dooda dhigayso si aan u galno waayahay cabdicasiis annagana aada iyo aad ayaanu kaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaligaa oo noo soo hortay iyo imaad nala qaybsatid xaqiiqda ka jirta soomaaliya iyo waxa ka socda aan intaynaan u gudbin su-aalaheena cabdicasiis haddii aad wax yaro informationa naga siini kartid qofka aad tahay
magacaygu waa cabdilcasiis cali ibraahim oo loo yaqaana cabdilcasiis xildhibaan degan magaalada london ee dalka ingiriiska waxaan ahay nin qora ama qoraa ah oo qora bugaagta taariikhda dhaqanka iyo sugaanta soomaalida una ololeeya nabad iyo hanaan xasiloon ama dowladnimo oo ka hana qaada guud ahaan geyga dadka soomaaliyeed ay degan yihiin
waayahay aad baad umahadsan tahay su-aasha kugu horeysa aan ku weydiinaya soomaaliya dowlado badan ayaa soo maray intii dagaalka sokeeye marka laga bilaabo ilaa dowladdii ku meel gaarkahayd ilaa hadda dowladda jirta oo rasmiga ah maxaad u malaynaysaa oo isbedela oo ka dhacay
waxaan jecelahay inaan hadalkayga ku bilaabo sugaantii uu tiriyey mid kamid a baaninta soomaaliyeed oo ahayd horay u soco gadaal u soco maxaa daal la kororsaday waxay la tahay burburkii dowladnimo ee soo maray jamhuuriyadda soomaaliya koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey jamhuuriyadda soomaaliya waxaa soo maray dhowr dowladood kuwaas oo isugu jiray kumeel gaar iyo dowladda hadda ka jirta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigu waxaan aaminsanahay qofaan shacbiga soomaaliyeed inay dib ud u noqdeen caalamkana ka hareen dadka qaar waxay leeyihiin noloshii shalay la haystay waxaa dhaatatan maanta la haysta laakiin waxaan hubaa haddii shacbiga soomaaliyeed ay yihiin kuwo weli damiirkooda uu nool yahay maanta anigu kuma tilmaami karo hanaan garsoor iyo cadaaladeed iyo dowladeed oo ka jira jamhuuriyadda soomaaliya maalin kasta waxaa la maqlayaa ama la daadinayaa dhiigga shacbiga soomaaliyeed ama ajnabi ha daadiyo ama gacmaha kuwa ajaanibta u adeega magaca ay doonaan ha adeegsadeen ha ahaado mid diimeed iyo mid siyaasadeed ayaa ka dhaca guud ahaan dhulka soomaalida ay degto ama jamhuuriyadda soomaaliya anigu waxaan qabaa dowlad wax u eg baa ka jira soomaaliya ee dowladi kama jirto soomaaliya waayahay cabdicasiis sidaan ognahay soomaaliya marba xaalad ayay maraysay mar waxay maraysay warlord ama dagaalyahano iyagu markaa marba meel qabsanaya markii dambe rag iyaga diimo kala duwan ku dagaalamaya ayay maraysay hadda waxay maraysaa dowlad goboleedyo in laysku dadaalo soo umalayn maysid in dagaalkii sokeeye weli iska sii socdo
waxaan jecelahay guud ahaan shacbiga soomaaliyeed inaan la wadaago aragtida ku saabsan muxuu ahaa gabaygii uu tiriyey mid kamid abwaaninta soomaaliyeed oo runtii hadda igu adag tahay inaan dib u xusuusto laakiin aan heli doono oo ahayd mar bay geeridu mar bay noloshu geeri dhaantaa yacni nooca dowladnimo ee hadda la haystaa nooca dowladnimo ee hadda la haystaa waxaan ku tilmaami karo waxay ka hooseysaa maalmihii hogaamiye ku-xoodyada iyo kuwa magaca islaamka dadka ku gowraca ee ka jira soomaaliya ay dadka hogaaminayeen anigu waxaan aaminsanahay inaanay yacni dadqalatadu marba magac ayay leedahay dadqalatada soomaaliya maanta hogaamisaana magac adduunka uu aqoonsan yahay inay dawlad ka yihiin anigu waxaan qabaa shacbiga soomaaliyeed inay ka fekeraan nooca iyo hanaanka ugu habboon ee dawladnimo gudnimada maanta haysataa ay kaga bixi karaan muxuu ahaa anigu kuma tilmaami karo sidaan horay kuugu sheegay inay dawladi ka jirto soomaaliya maalintii la doortay dawladda hadda jirta ee rasmiga ah ee soomaaliyana madaxweynaha ama hogaamiyaha soomaaliya wuxuu shacbiga soomaaliyeed isagoo lamaha warbaahinta kala hadlayay u sheegay in isqabqabsigii iyo khilaafkii uu dhammaaday waxaan ku xusuusinayaa shacbiga soomaaliyeed in dalis kasta oo jamhuuriyadda soomaaliya ay leedahay daliska ciidanka xooga dalka ka nabad sugidda kan booliiska min afar taliye ay soo mareen muddadii saddexda sannadood iyo dhowrka bilood ahayd ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka ahaa waxaan idin xusuusanayaa in ka badan laba boqol iyo afartan xubnood oo golaha wasiirada jamhuuriyadda soomaaliya in ay soomaaliya yeelatay muddadii uu ka ahaa madaxweynaha soomaaliya su-aasha in la isweydiiyaa ay tahay soomaaliya waa xaggee u socota xaggee ayay soomaaliya u socota anigu waxaan garan laahay dadka soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan intooda badan ee qabiilka ku taageera hogaamiyayaasha magacooda adeegsanaya ee aan danta iyo maslaxadda shacbiga soomaaliyeed ka horumarinaya dantooda waxaad maqlaysaan ama arkaysaan mas-uul shan maalmood joogay magaalada muqdisho ama wasiiraha oo guri shan dabaqa ka dhisanaya marka aada weydiisana waxa uu dadka u qabtay ma jirto xaafad xitaa marka laga reebo dadka soomaaliyeed qoyskiisa ceel uu ka qoday dugsi waxbarasho uu ka sameeyey jaamacad uu ka sameeyey wado ama eribor uu ka dhisay waxaad arkaysaan uun isaga isagaa gurbaanka iyo calamada loo ruuxayaa maalinta uu tagana shacbigu isma weydiiyaan wixii uu qabtay anigu waxaan garan waayey waxaan garan waayey waxaa shacbiga soomaaliyeed ku kalifay inay taageeraan hogaamiyeyaal aan danta iyo maslaxadda guud ee shacbiga soomaaliyeed dan ka lahayn waayahay cabdicasiis xildhibaan su-aasha kale aan ku weydiinayn waxaa dhacay ayaan dhowto dagaalo aada u badan baa dhacay oo lagu laayay dawladda hadda ka socota kenya askarteedii lagu laayay oo al-shabaab ku laayay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya ama federaalka ay wuxuu tegey kenya oo kaga qayb galay barordiiqdii loo barordiiqayay iyo aaskood diyaarado ayaa soomaaliya lagu soo wararay dad lagu laayay iyo xoolo kama hadlin maxaad arrintaasi oo sida wararta
waxaan jecelahay anigoo ka faa'iidaysanaya una mahad celinaya asxaabta ama weriyaha caawa waraysiga ka qaadaya iyo muxuu ahaa saaxiibkay suurtogeliyey inay shacbiga soomaaliyeed codkayga maqlaan waxaan jecelahay inaan guud ahaan shacbiga soomaaliyeed ee maqlaya iyo inta iga maqaniba caawa aan u gudbiyo muxuu ahaa guud ahaan tacsi u gudbiyo una sheego inaan ka xumahay dacdooyinka isdabajooga iyo wararka isa soo taraya ee dullaanka dhinaca cirka dhulka badda ee ciidamada kenya kube ku beegsanayaan dad rayid ah ama aan waxba galabsanin kuwaas oo aan yacni muxuu ahaa wax mas-uuliyada ku lahayn weerarkii maxaysatada duulaanka kuwa qaranimada iyo madax banaanida soomaaliya ee al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dalka kenya waxaan anigu leeyahay waxaan idinla wadaagayaa xanuunka idinka soo gaaraya dhaqarada iyo nabarada idinku dhacay waxaa wax aada iyo aada looga xumaadaa ilaa iyo hadda inuusan madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka midna uusan ka hadlin hagardaamada iyo dhagarta lagu hayo shacbiga ku dhaqan gobolka gado gaar ahaan deegaanka ceelcadde ee ay ka dhacday ama ka dhacayso ama weeraradu ay ku socdaan waxaa lasoo bandhigayaa in diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya ay rasaasta ay ridayaan ay ku geeriyoonayaan wixii hanti ahaa ama xoolo ahaa ay dadka deegaanadaas kasoo jeedaa ay lahaayeen naf iyo maalba waa lagu waayey ilaa iyo hadda anigu ma arag dawlad madax ka hadlaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud tegitaankii uu tegay magaalada eldoreed ee dalka kenya shalay ama uu ka qayb galay anigu waxaan aaminsanahay tacsiyada anaguna waxaa noo taalle tacsiyad anigu dhinaca diblomaasiyadda dhib uma arko in la tago laakiin waxa waxay tahay nasiib daro inuusan ilaa hadda ka hadlin isaga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoomiyaha baarlamanka iyo inta badan mudanayaasha golaha baarlamanka iyo muxuu ahaa maamul goboleedyada ka jira soomaaliya gaar ahaan kan jubbaland ee ay qeybta ka yihiin
way waayahay cabdicasiis baryahan waxaa socday madasha wadatashiga ee qaranka ay ugu magac dareen soomaalidu wuxuu ka dhacay muqdisho kismaayo ayaa laysla tegey muqdisho ayaa layskula soo laabtay weli waxba kama soo dhaasa cadda puntland waa ay ka baxday arrintaa waxaa tiri four forty five la qaadan maayo maanta ma tahay maalin ay isku qabsadaan ragga hogaamiyeyaasha ka ah four ponty five degmooyin baa lagu soo dooranaya iyadoo aan weli dadkii securitygiisii uu faraa ka baxay
anigu waxaan qabaa fakar ka duwan inta badan dadka soomaaliyeed ee riyada ku jira ay qabaan dalka ciraaq saddex meelood laba meel in ka badan waxaa xukuma inta aada og tihiin kooxaha maxaysatada ama dabqaratada ah ee daacish la baxay ama isil ama isis doorashaa ka dhacday ciraaq waxay maanta leedahay dawlad caalamka ay aqoonsan yihiin iyada oo la og yahay madaxweynihii hore ee dalka afghanistan xamiid karsayd markii uu madaxweynaha ka ahaa doorashooyinku isjiidyad siyaasadeed iyo anigaa badiyey ha noqdeen laakiin waxaad garanaysaan maanta in madaxweyne kale ay yeelatay muxuu ahaa dalka afghanistan iyadoo gacmaha ama faraha dadka codbixinta bixiyaa laga jariyey taalibaanku ay luqyada u taagnaayeen laga suurtageliyay inay doorasho ka dhacdo anigu waxaan qabaa soomaaliya inay doorasho ka dhici karto waxaa jira deegaano ka madax banaan kooxaha argagixisada ah ee duulaanka ku ah soomaaliya oo ay ku jirto puntland magaalada kismaayo magaalada baydhabo magaalada muqdisho magaalooyin badan oo jamhuuriyadda soomaaliya ku yaalla waa ka suurtagal in dadka soomaaliyeed ay codkooda dhiibtaan anigu waxaan qabaa inay khalad ahayd khalad inay tahay dawladdii loo doortay inay systemkii doorasho iyadoo ku timi xitaa aan suurto gelin karin yacni waa guuldarro siyaasadeed oo usoo hoyatay jamhuuriyadda soomaaliya iyo dadkeeda shacbiga soomaaliyeedna inay ku kala aragti duwan yihiin ilaa iyo maanta in ay garan waayeen muxuu ahaa hanaanka ugu haboon ee doorasho dalka ay kaga dhici karto soomaaliya doorasho anigu waxaan qabaa inay suurtagal ka tahay iyo maa saxa dhowr iyo tobanka milyan ee soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed haddii saddex milyan oo soomaaliyeed oo kasoo jeeda magaalooyinka muqdisho muxuu ahaa maamul goboleedka puntland jubbaland muxuu ahaa galmudug iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya anigu waxaan waxaan aaminsanahay in in ka badan saddex afar milyan oo soomaaliyeed oo codkooda la maqlaa in shacbiga soomaaliyeed laga heli karo ma aha in lagu meereysto laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood oo aan ogahay inay hamigooda siyaasadeedba uu yahay qismi lacageed oo magaca doorashooyinka ka dhacaya ay uga helaan doorashooyinka soo socda ee ka dhici doona soomaaliya
waa yahay cabdicasiis somalilan iyadu waxay goosatay inay tahay dooni isutaag shirar badan ayaa ka dhacay turkiga dadyo badan oo gobolada waqooyi kasoo diidan ayaa iyaguna waxay jiraan inay kasoo horjeysteen ay rabaan midnimada soomaaliya sida khaatumo maakhir iyo aadur intuba ay kasoo horjeedaan had iyo jeer madaxweynaha ama hadba kii kursiga fuula cibta laguma siiyo arrintaas way u aragtaa in gooniysataag ay somalilan ay ku dhawaaqdo wadahadal lala galo dadkii iyagu markaa midnimada rabayna dhinac loo riyo
anigu waxaan ka hadlay dhowr jeer laamaha warbaahinta ee dalka ingiriiska waxaan u xaqiijinayaa mar kale kuna celinayaa codkaygii ahaa inaanay sax ahayn kuwa dhawaqa gooni goosata marka aada dib u qiimayso waxaad arkaysaa in kooxda doonaysaa in soomaaliya ay ka go-daa inay yihiin qoys ka tirsan qoysaska soomaalida ee inta kale ee la degan oo ay kamid yihiin maamulada aada magacyadooda sheegaysid ee ay ku jirto kaatumo oo ay ku jirto maaqir oo ay ku jirto awdal iyo qaybo ka tirsan xitaa qoyskaas isaga ma doonayaan inay ka go-aan jamhuuriyadda soomaaliya inteeda kale soomaaliya inay kala fogaato waxaa ka shaqeynaya hadba sida si ay hawsha ugu dheeraato nidaamka magaalada muqdisho ka jira iyagaa fursad u siinaya in la ciqaabo lagu ciqaabo soomaalinimada laguna dilo anigu arrintaa iyada waan kasoo horjeeda waxaan shacbiga soomaaliyeed u xaqiijinayaa kuwa soomaalinimada doonaya ee gobolada sool iyo sanaag iyo cayn iyo xaafadaha kale ee jamhuuriyadda soomaaliya ku yaala caalamka intiisa bada weli waxay qirayaan territorial integrity-ga soomaaliya oo ay ku jirto somaliland anigu ma aqoonsani wax la yidhaahdo jamhuuriyad ka madax banaan jamhuuriyadda soomaaliya mana aqbali doono inta aan noolahay waxaan shacbiga soomaaliyeed u xaqiijinaya inaanan aqbali doonin jamhuuriyadda soomaaliya jamhuuriyad ka madax banaan magaca ay doonto ha qaadatee waxaan kula talinaya hogaamiyaasha siyaasadeed iyo kuwa dhaqan inay ka gurmadaan dhibaatada lagu hayo duulaanka dilka lagu dilaya calanka jamhuuriyadda soomaaliya dadka kasoo jeeda deegaanadaas waxay kamid yihiin muwaadiniinta jamhuuriyadda soomaaliya ee xaqa u leh in la dhegeysto wax badan baan sheegay waana ku celinayaa caawa hadalkaas isaga ah
waayahay haddii aynu ku noqonno khaatumo laftigeeda madaxweynaha mar buu yimi cali khaliif magaalada muqdisho madaxweynaha ayuu la kulmay sida aynu ogsoonahna dowladdu waxay qaadatay federal dowlad goboleedyo madaxweynuhu maalin dhaweed wuxuu ku dhawaaqay inay hiiraan iyo jowhar ugu dambayso dowlad goboleedyadu samaynayo waa kula tahay madaxweynuhu inuu iska dhiga tiro sool iyo sanaan iyo cayn in loo sameeyo dowlad goboleed uu yidhaahdo waxay ku xig tahay hiiraan iyo jowhar arrintaas oo ark arrintaas iyadaa waxaa lagu raali waxaa lagu raaligelinayaa maamulka somaliland ee uu hogaamiye axmed maxamed maxamuud jiilaanyo anigu waxaan aaminsanahay maalmihii shacbiga soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed degmo kasta oo ay ka joogaan jamhuuriyadda soomaaliyeed la qasbi jiray waa dhammaatay maalmihii dictatorial boliciga lagu xukumi jiray soomaaliya waa dhammaatay waxaan aaminsanahay in la maqlo dadka kasoo jeeda deegaanada sool iyo sanaag iyo deegaanka cayn oo iyo maxay ahayto gobolka awdal iyo gobolka tobdheer oo aan dooneynin inay arkaan dal kale oo muxuu ahaa ka madax banaan jamhuuriyadda soomaaliya in la ixtiraamo la tixgeliyo la yeelo rabitaankooda madaxweynuhu waa la kulmay cali khaliif dalayr dhexdhexaadin fara badan anigu laftayda muqdisho ayaan joogay muxuu ahaa cali waa ka hadla laamaha warbaahinta sheegana xuquuqda dadkiisa ay uleeyihiin inay helaan ama kamid noqdaan maamul goboleedyada ka jira soomaaliya anigu waxaan garan waayey sababta xasan sheekh maxamuud iyo kooxda uu hogaamiyo ay u diidayaan u diidayaan in ay aqoonsadaan xuquuqda ay dadkaasi uleeyihiin inay kamid noqdaan ama ka qeyb galaan hanaanka dowladnimo ee jamhuuriyadda soomaaliya ay leedahay
waayahay arrinta kale ee puntland ayaan dhaweeto waxaana oganay shirkii wadatashiga ee dhacay shalato inay ka baxday ayna ku diiday four point five had iyo jeerna marar badan ay ku soo celceliso inay cilaaqaadka ka qaadatay dowladdii hadba jirta ma u malaynaysaa puntland laftigeedu inay dhib ku tahay hanaan socodka soomaaliyeed inay nabad u horseedo
anigu waxaan aaminsanahay ma huba maalinta ay noqon doonto shacbiga soomaaliyeed waxay waxay ma dagaal kale ma huri doonaan mar kale in shacbiga soomaaliyeed ay dilaan haddii dhaqamada dhinaca siyaasadeed ee soconaya aan laga waantoobin puntland xaq bay u leedahay waxay dhegaysanaysaa shacbigeeda laakiin kuwa koonfurta ka jira marka lagu daro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma dhegaystaan muxuu aha waxay ku raali gelinayaan go-aan kasta oo siyaasadeed oo ay qaataan cidda ay dhinaca siyaasadda isaga hor yimaadaan marna ma tixgeliyaan mana ixtiraamaan waxaa dadkoodu ay doonayaan ilaahay baan idinku dhaarinayaa caawa suurtagal ma tahay in magaalada muqdisho oo xaruntii jamhuuriyadda soomaaliya cid loo diidayaa ma jirto sida aan aaminsanahay waxaan ku dhashay magaalada muqdisho in la yidhaahdo magaalada muqdisho wax xuquuqahi ma laha saddex milyan iyo bar qof oo soomaali ah ayaa ku nool codkiina lama dhegaysanayo laakiin magaalo laba kun oo qof oo soomaali ah ay ku nooshaa codkeeda waa la dhegaysanaya yacni waxa waxa magaalada muqdisho ka soconaya wax la qaadan kara ma ahan waxaanan shacbiga soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqayaa in ay qaatuma taageerto kacdoon ka bilowda magaalada muqdisho magaalada muqdisho ay iyagu laftooda taageereen kacdoon ka bilowda kacdoonka ka jira goboladaas iyaga ah ee doonaya midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya soomaaliya guul uma horseedi karaan kooxda hadda hogaanka dowladnimo ee soomaaliya haysata haddii shacbiga soomaaliyeed lagu khaldaayo anigu waxaan dhinaca aftirsiyaha ku qoysahay madaxweynaha soomaaliya laakiin marna igama hor istaagaysa inaan xaqa shacbiga soomaaliyeed ay uleeyihiin hanaan xasiloon iyo dowladnimo oo ay helaan qaraabanimada igama hor istaagayso ruuxa kasta ee ku taageeraya qabiil ku taageeraya hanaan guracan oo aan guul u horseynaynin soomaaliya waxaan xusuusinayaa aayadda ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay waxaan idin xusuusinayaa maalin laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allah biqalbin saliim yacni maalin ubadkaaga iyo maalkaaga xitaa aysan waxba ku tarin ilaahay baan idinku dhaariyey wallaahi oo bilaahi oo tallaahi bayan yacni abgaalnimadu iga saaraynin janno kuma gelayo ima geynayo muxuu ahaa halka roon ee aadanuhu dhammaantiisa ay u dhammaan doonaan ilaahay hortiisa marka aan tagana waxa aan shaqaystaan leeyahay guul siyaasadeed iyo horumar shacbiga soomaaliyeed kuma gaarayaan hanaanka qaybi ee xukun ee ka jira magaalada muqdisho waayahay sidaynu ogsoonahay magaalada muqdisho waa magaalo madaxdii soomaaliyeed dadyo badan ayaa aaminsan dhibka soomaaliya haystaa inay tahay magaalada muqdisho in caasimada laga qaado oo meel kale loo gudbiyo maxaad arrintaa ka aaminsanta
anigu waxaan qabaa ma aha magaalada muqdisho magaaladii ugu horeysay caalamka ku taala ee magaalo madaxa ahayd ee laga qaado maxay ahayd to xarun tii dhexe laga qaaday ee la geeyey caasimad kale waxaa kamid a dalalka nigeria waxa u ahaan jirtay lagos abujay noqotay dalal kale oo fara badan oo caalamka ku yaalaana dariiqyadaas waa qaadeen anigu haddii shacbiga soomaaliyeed ay isla gartaan in magaalada muqdisho laga qaado maxay ahayd to xarun ta dhexe ee soomaaliya inay noqoto shacbiga soomaaliyeed ayay ku xiran tahay anigu go-aanka kama dambaysta ameli shacbiga soomaaliyeed fursad ha loo siiyo halka ay u doonayaan haddii muqdisho meel ka roon ay ogyihiin banaanka hala keeno
waayahay xildhibaan cabdicasiis xildhibaanada soomaaliyeed four point five baa lagu soo doortay sidayna wada ogsoonnahay odayaal ayaa keenay marka meel kastaba ha ka keeneen maanta soomaali sharciyadeedii iyo hawlahoodii uma ay dejin hadee jeer waxaad aragtaa xildhibaanada marka ay mooshin jiro inta kale soomaali waxay u qabtaan lama arko in kuwaas la soo celiyo ha dee u aragtaa
anigu waxaan qabaa xildhibaanada ku jira golaha shacbiga soomaaliya kuma imaanin rabitaanka muxuu ahaa shacbiga soomaaliyeed waxaa jirta hadal xusuustayda iyo maankayga kusoo noqnoqdo oo ah oo ay dadka reer muduga iyo yacni adeegsadaan marka marxaladaha qaar lasoo gaaro tan aan caawa ka hadlayno oo kale nin waxar lug ka jaban aan la raacin lahayn ayaa loo aaminay xeerinta ilaalinta iyo midnimadii soomaaliya waa nasiib darrada ugu weyn ee shacbiga soomaaliyeed haysata waxar lug ka jaban meel ay tegi kartaa ma jirto haddii lasii daayo caawa yacni ma meeshii maanta aada uga tagtay baad caawa ugu imanaysaa nimanka halkaas jooga waa imaan laawayaal khaa'imiin ah oo aan damiir laawayaal oo aan dan ka lahayn muxuu ahaa dadnimada iyo gobonnimada dhulka jamhuuriyadda soomaaliya waa niman muraadkooda uu ahaa afarta sannadood ay joogaan haddii ay helayaan lacagihii sida tooska ahaa dastuurka soomaaliya uugu ogolanayo inuu xildhibaan kasta helo inta boqol ee kun eeay ku heliyayaan marka mooshin uu yimaadana dacdoodka waa la kala gataa aniga iyo code aniga iyo code dawladda hala rido waxaasoo dhan lacag ayay ku helaan nimankan uma adeegaan shacbiga soomaaliyeed waa damiir laawayaal aan anigu inta soo noqonaysa inta soo noqonaysa yani ma garanayo haddii qoys qoysaska soomaaliyeed ay isugu faanayaan imaan lawaayaal iyo barakalaawayaal hogaamiye anigu ma sheegin laakiin kuwan anigu ma qabo inay soo noqdaan nin inuu kasoo noqdo marka lagu daro guddoomiyaha baarlamanka ninna inuu kasoo noqdo ma qabo waayahay waayahay weli waxaad nagala socotaan waa madasha tigisi oo maanta marti noogu yahay cabdicasiis cali oo ku magac dheer xildhibaan qoraa ah siyaasi soomaaliyeedna ah su-aasha kale aan ku weydiinaya cabdicasiis waxa weeyaan kismaayo sidaynu ognahay waxaa ka dhabatay dowlad goboleedku la magac baxday jubbaland kismaayo ilaa hadda ma dhaaf weli keniyaatigii iyo etoobiyai waa kusoo qulqulaya miyaysan ahayn gobolladii soomaaliya oo dib loo sii qabsanayo markay dhalanayso dowlad ama goboleed cusubaa
anigu waxaan qabaa in ciidamada midooda africa ee jooga soomaaliya in xaafadda ay joogaan ay qabiilkoodu aada u taageersan yihiin magaalada muqdisho waxaa aada looga taageeraa ciidamada ka socda dalalka uganda iyo burundi waxaa magaalada kismaayo aada looga jecel yahay ciidamada ka socda dalalka kenya iyo etoobiya magaalada maxay ahayd to baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadna waxaa laga jecel yahay ciidamada etoobiya marka lagu daro rajiimka ka jira magaalada muqdisho dhammaantood haddii ciidamadaasi ka baxaan lix saacadood kama dambeynayaan haddii aanay iyaguba ka horumarinba waa maamullo jiritaankooda uu ku jiro joogitaanka ciidamada shisheeye wax kalsooni ay kama haystaan shacbiga soomaaliyeed waayahay cabdicasiis waxaa tahay nin aqoon-yahana sida aad noo sheegtayna waxaad joogtaa london dadkii aqoon-yahanada ahaa ee soomaaliya maanta ka saari lahaa baahida ay u qabto inay gaadho horumar iyo nabad waa idinka cid kale sugi mayso haddii aad ninkii ka gaabiseen iyaad ugu tala gashay soomaaliya maanta baahida inay ka saarto
saddex kooxood ayaa soomaaliya ka talisa imaan laawe barakabeele barakabeele muxuu ahaa hogaamiye qabiil waxaa haysta ganacsade ku taajiray muddadii tijaarulxarbi aan u bixiyey ee ku taajiray mud muddadii dagaalada sokeeye ay ka socdeen soomaaliya iyo nin qori haysta annagu weli ma aanaan helin fursadaan shacbiga soomaaliyeed kartideena iyo aqoonteena uga badbaadin karna nin kasta ee taga ee dibadda laga keeno wuxuu u noqonayaa saar wuxuu u noqonayaa qabiilkiisa annagaa ku geynay annagaa ku keenay ilaahay baan idinku dhaariyey wasiir beeshii uu ka yimid ay farqaha haysata ee ay leeyihiin magaceena ayaad meesha ku joogtaa aan waxba u qabanin iyaga laftooda guul ma u horseedi karaa iyo gobonnimo dadka soomaaliyeed anigu waxaan qabaa maya inay tahay soomaaliya waxay u baahan tahay dad ad adag marxaladan taariikhiga ah ee maanta la joogo si looga gudbaana ma hurayso qaar naftooda iyo maalkooda ku bixiya sidii shacbiga soomaaliyeed loo badbaadin lahaa
waayahay madasha hadda twenty twenty sixteen waxay ahayd in loo baxo hanaan doorasho hooda ayay nagu sahaysaa waa ku dhex jirnaa maanta shirkii puntland iyo waa ku kala kaceen dowlad goboleedyadii markaa meesha fadhiyey maxaad u malaynaysaa halka haguu ku dhamaan doona baad malaynaysaa seese u aragtaa inay tahay halka anigu anigu waxaan qabaa waxaan barta aan ku leeyahay facebooka maalmihii lasoo dhaafay uga hadlayey kooxaha magaalada muqdisho magaca beelaha hawiyaha uga hadla ee ku dooda in maxamed siyaad barre uu u roonaaday dhalasho ahaan qabiilka loo tiriyo ama uu kasoo jeedo ee daaroodka oo ay leeyihiin degmooyin iyo gobollo ayuu u sameeyey laba kun oo qof ama shan kun ama boqol qof ay degan tahay ayuu uga dhigay annaguna yacni dadka waxaa loo sheegayaan rabaa inay shacbiga soomaaliyeed dhagahooda maqlaan aniga oo hadalkaas beeninaya waxaan kusoo qoray barta aan ku leeyahay facebooka maxamed siyaad barre bahda uu daaroodka ka galo waa mareexaan ma ii sheegi kartaa dugsi hoose dhexe sare jaamacad waddo ama airboort ku yaala magaalooyinka gado garbahaarey muxuu ahaa beled xaawo balanballe iyo cabudwaaq ma jirto ama qasabado gaar ah oo dhuumaha shidaalka qaada oo taga magaalooyinkaas ma jiraan dadka soomaaliyeed waa la khaldaya waxaa khaldaya iimaan laawe dhinaca dhaqanka ah iyo iimaan laawe siyaasi ah iyo iimaan laawe ganacsado ah oo been u sheegaya muraadkooduna uu yahay iyagu inay meesha sii joogaan waxaan idiin xaqiijinayaa dadka soomaaliyeed waa isbarteen isbarashana way isugu dhiban tahay weli uma malaynayo kuwa maanta aad qabiilka ku taageern ku taageereysaan inay idinka gudbin karaan marxalada adag ee gumowga leh yacni dadkao dhami anigu hadda yurub baan joogaa qaati baan ka taaganaya inaan halkan sii joogo waxaan ogahay magaalada muqdisho haddaan tago in xaaladaydu loo yaabo loo yaabo muxuu ahaa laakiin intii aan nin adeega u noqon lahaa iyo koox waxaan doortay aniga oo xor ah iyo hooyaday i dhashay aniga oo xor ah inaan dhinto ka xorooba ayaan leeyahay shacbiga soomaaliyeed ee fursadda u haysta caawa inay dhegeystaan iyo kuwa codkayga uu gaari doono qabiilka aad caabudaan ee aada u haysataan muxuu ahaa aada u haysataan inaad jannada ku gelaysaan bilaahi bilaahi baan idinkugu dhaaranayaa ruux kastaa wuxuu ilaahay agtiisa ka helaya waxa uu shaqaysto qabiil janno ku geynayaana ma jiro waayahay cabdicasiis cali ibrahim gunaanidkii maxaa dadka ku dhegaysan doona iyo dadka hadda ku dhegaysanaya madasha siisi kaa dhegaysanayaba aada kaga tegeysaa
waxaan jecelahay guud ahaan inaan marka hore u mahad celiyo bahda barnaamij barnaamijka soo saarta ee madasha sixty ama lixdan inta caawa fursadda ii siisa inay codkayga dhegaystaan waxaan rabbi idinkaga baryayaa inayna isku aragno meel ama nolol dhaantatan maanta shacbiga soomaaliyeed ay ku jiraan anigu waxaan aaminsanahay badbaado idinku aada heshaan ubadkiinuna ay helaan idinkagama horeyso inaad idinku gudnimada iska saartaan ma og tahay ruuxii doonaya in gumaysi uu galo ruuxii doonaya isaga inuu gumaysi galo adigu maxay ahayto anigu caawa waxaan jooga aan ooye albaabka ii xira aan ooye albaabka ii xira gabaygii ahaa waa calacalayaa niyadan ka ooyayaa gudnimaa i haysata dalkaygii waa la haystaa dalkayga haddii hanaanka hogaamiye korxeedyada laga soo gudbay kuwa magaca ilaahay dadka ku gowraca laga soo gudbay maanta waxaanu maraynaa yaa haysta maamul goboleedka ka jira koonfur galbeed raxanweyn yaa haysta daarood yaa haysta hawiye yaa haysta isaaq wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baanan gudnimada horseedka shacbiga soomaaliyeed aan ugu noqonay inaanan uga baxaynin hanaanka qabaliga iyo caalamada been abuurka ee aada haysataan ilaa aada garataan in wax noo dhaxaysihi ay jiraan oo maslaxada oo aan ilaalinayna gidigeen
waayahay kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis ibrahim cali ibraahim oo ku magac dheer xildhibaanka waxaa wareysanaya anigoo ah yaasiin ducaale iyo weliba waxaanu halkan aanu ka wareysanaynaa waa madasha sigisi waxaanu mahad celinaynaa madasha sigisi iyo asadna aad iyo aad ayaad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad
aada iyo aad ayaan idin salaamaya
weriga yaasiin iyo cabdicasiis cali ibrahim xildhibaanka waa salaamaya waa anigoo asadna ah dabcan wareysigan intaasuu nagu og yahay lakin insha allahu sida caadada ahayd dad badan oo saaxiibanahay oo soo wacwacaayay raba inay xildhibaan ka salaamaan wareysigiisana emotional ka lahaana insha allahu hambalyo iyo salaam marka annagu inay wakti dab ku tahay meeshaad joogtana early night ay ka tahay waxaan rabaa laba qof keliya insha allahu inaan siiyo salaan iyo aragti iyo bogaadin keliya wixii su-aalaha interview ah waxaa noo dhameeyey mataqaana insha allah weriyaha yaasiin ducaale oo aan ugu mahadinayno su-aalaha muxtaramka leh aan mooday inuu qalbigeena macnaha shaka adeegan ama dadka hadallada kasii qaaday dadka aan jaanadka siiyo insha allahu soo kooba sababta waxa waaye mas-uulka aan waraysanayno wuxuu jooga magaalada london midnight bay u tahay macnaha around two one o'clock somewhere u tahay aniga laftigeeda xaafad baan joogaa marka insha allah marka cabdicasiis insha allahu yaasiin oo kuslaamay insha allah qeyla wata waa fasaxan tahay
aad aad iyo aad ayaan idin salaamaya waa mahadsantihiin dhammaantiin